bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi sala allahu calayhi wacalaa aalihi waasxaabi ajmaciin waman saara calaa nahjihi wasanna bisunati ila yowmiddiin anigoo ah sheekh maxamed saciid maxamed kana mid ah culamada soomaaliyeed waxaan maanta u hayaa fariin muhiima ummadda soomaaliyeed ee muslimka farriintaas oo ah fariin aan shaksiyan soo gudbinayo dareenkayga iyo shaksiyadaydu waxa ay ku dambeysay hadda waxaan in muddo ah u dulqaadanayay qaladka axmed cabdi godane iyo shabakadiisu ay ku hayaan shareecadda islaamka iyo dadka muslimiinta waxaan maanta go-aansaday marka inaan iskaga tago xarakada shabaab almujaahidiin arrimo badan oo jira awgood waxaa ugu muhiimsan midda koowaad waxaa dhallinyarada loo sheegay oo lagu dagaalgeliyey in loo dagaalamayo isku xukunka shareecadda islaamka runtiina waxbay ka xukumaan oo shareecadda islaamka ummadda waxbay kaga xukumaan hase yeeshee axmed iyo shabakadiisa shareecaddu ma qabato umana hoggaansamaan waa shareecadda adaan kugu xukumaa laakiin shareecaddu ani ima xukunto waa arrin culus waayo qodobka labaad waxay bannaysteen dhiigga shacabka muslimiinta ee soomaalida ah sidaa darteed wax badan ayay waxay ku laayeen dariiqyada suuqyada masaajidda iyo wixii la mida midda saddexaad waxay bannaysteen dhiigga culimmada muslimiinta iyo qof kasta oo muhiima oo isku khilaafaan hal masalo sidaas darteed ilaa ay culimmadii ku dileen ayagoo masaajidda ku cibaadaysanaya waxaad mooddaa markaa qaacidadii ahayd kullu mukhaalif murtad oo loo tirin jiray khawaarijta nin kastoo i khilaafaaba waa murtad arrinta afraad jihaadku waa cibaado muqadasa allah baana jala jalaaluhu iska leh isagana ku waajib yeelay ummaddiisa waxaana laga doonayaa muslimiinta dhammaantood weliba iyagoo isku duuban axmed cabdi waxa uu ka dhigtay waxa uu asagu leeyahay sidaa darteed wuxuu amar ku bixiyey inuu laayo hubkana ka qaado cid allaale ciddii kale ee hub qaadata wuxuuna ka dhigay miday dilaan miday xiraan miday dulleeyaan iyo mid iskaga carara xagga shacabka ee muslimiinta ee dhibaataysan qaxa rafaadka iyo dhibta ay ku jiraan wax naxariisa uma hayaan waxayna ku sameeyeen cunaqabatayn ay ka hor istaageen inay nololi gaarto dad muslimiina oo maataah oo mudariina oo tabaalaysan oo dhib qabay inay dhib ugu sii daraan ayadana waa mid kale oo arrimaha ka mid a waxaan u sheegayaa marka dhallinyarada runtii khaas ahaan dhallinyarada ka tirsan xarakada fekerka ah qofka shabaab ka tegey ma aha qof islaamnimadii ka tegey qofka wax ka sheega ama fikirkooda dhaliilana ma aha qof islaamkii wax ka sheega waxaa badan inay yarahaan islaamkii hebel waxbuu ka sheegay hebel islaamkii uu ka baxay arrintu ma aha islaamku diin weeye ina diina cinda allaahi alislaam ilaahay ma odhan ina diina cinda allahi al-shabaab islaamnimadu waa diin muslimna waa qofka haysta arkaanteedana waa la yaqaan marka fikirka qaladka ah ma aha qofkii ka hor yimaada xarakada ama isfahmi waayaan macnaheedu ma aha qof muslimnimadii ka tegey dadka muslimiinta run ahaan way iskhilaafi karaan waana isqaban karaan laakiin ilahay marjic uu u sameeyey ilahay wuxuu amray inay u noqdaan fain tanaasactum fii shayin faruduuhu ila allahi wاlrasuul in kuntum tu'minuuna biاllahi walyowmi اlaakhir dalika khayru waaxsanu ta'wiila inay isnabadgeliyaan kitaabkana isula noqdaan labada arrimood axmed cabdi iyo shabakadiisa waa laga waayey waana lagala quusta midnimo ummadeed iyo marjiciyad kitaab saa darteed waxaanba tuhunsanahay in fikrada sheeya ka dambeeya ilaah baana xaqiiqda og haddaba waxaan maanta caddaynayaa inaan maanta wixii ka dambeeya anoo naftayda ka hadlaya inaan wixii mabaadiye iyo feker aan aaminsanahay aan kusoo gudbin doono si nabadgelyaah dadkan ugu sheegi doono iyo isfaham oo aan ka tanaasulay inaan dagaal iyo colaad wax ku raadiyo sidaasna waxaan isla garanay dowladda soomaaliyeed dowladduna way ku mahadsan tahay qaabka ii soo dhaweysay wabilahi towfiiq sal allahu calaa nabiyina maxamed waaya ugu horreyn su-aasha ugu horreysaan ku weydiinayaa magacaygu waa cabdicasaafirka raadi musha ka socdaa intii aad madaxda ka ahayd ama horjoogaha ka ahayd maleeshiyada al-shabaab ee deegaanada puntland dagaalkii halkaa aad ka waday dad badan oo soomaaliyeed baa ku dhintay dhibaato badan baa ka dhalatay maxaad dalbanaysaa oo dadka aad weydiisanaysaa halka aad colaada ka abuurtay horta anu mas-uul ugama ahayn shabaab oo saxaafaddana waan ka hadli jiray marka shabaab waa ay yimaadeen meeshana waa iga saareen xaqiiqahaan marka la fiiriyo aniguna xaqiiqa ahaan markaan dagaalamayey oo runtii dagaal khasaba buu ahaayo maamulkii markaa joogay oo faroole nabadgelyo asagaa diiday hase ahaatee anugu shaksiyan qof muslima aan dulmiyey dee gaar ahaan iyo guud ahaanba dee caf baan ka dalbanaya laakiin anigu ma ahayn nin markaas xaqdarra ku diranaya shabaabna ma matelayn xarakada iyadaa meesha timi anigana way igala wareegtay bilahi tawfiiq
maxamed ibrahim aa la yidhahdaa sheekh manoo sheegi kartaa sidaa ku timid muqdisho oo dawladda aad la soo xiriirta ama aad kusoo baatay halka kolley de wadahadalaa jiray oo dee wadahadalkiina natiijadiisa waxay noqotay inaan isla fahnaa dawladdii ee aniguna dee aan warkayga caddeeyey inaan maanta diyaar u ahay si nabadgelyaa inaan ummadda kula noolaado wax dhibaataaya roosha aanan diyaar u ahayn dawladduna arrintaa ay soo dhaweysay oo runtii natiijadeedana hadda aad aragtaan
waa tahay waa t v-ga universal waxaan ku weydiinayaa inta sano oo aada la shaqeynaysa ururka al-shabaab inoo sheeg
wax badan aniga xataa ris- laakiin saddex sano hadda kolley mucaamil baan nahay kastaana dee si rasmi aan xarakada mar labaad u mid noqon laakiin saddex sano kuma yarin cambaarayn al-shabaab aada cambaaraysa miyaad ku eg tahay mise maadaama ay khaldan yihiin sida aad sheegto dadkana ay dhammaynayaan inaad la dagaalanto diyaaraad ani tahay dagaal xalba uma arko oo waxaa way dagaal wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho oo wiilal soomaaliyeed wax walbana waxay u baahan yihiin sidaan hadda sheegayey tanaasuca in loo celiyo ilahi subxana wa tacala kitaabkiisa ummadduna is nabadgeliya hadda kadib oday nabadgelyada ka shaqeeya noqon doona biidnillah